بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu cabdilcasiis ibnu maxamed ibnu ibraahim aal sheekh waxaan ku jirnay baabkii sideedaad baabu taxriidihi sala allahu alay slam calaa luzuumi sunnati waatargiibi fi dalika wa tarki albidaci waltafaruqi waalikhtilaafi waltaxdiir min dalik kutirtirsiintii rasuulka sal ly slam uu dadka ku tirtirsiiyey inay sunnada laasimaan ay ku dhegaan ay qabsadaan iyo jeclaysiinta uu jeclaysiiyey iyo jeclaysiintii uu iyo jeclaysiintii uu jeclaysiiyey iyo kutirtirsiintii uu ku tirtirsiiyey inay bidcooyinka ka tagaan iyo kala tagga iyo iskhilaafka iyo kadigid uu ka digay waxaan xoogaa ka soo sharaxnay xadiidkii kow iyo sagaashanaad oo abu hureyre laga wariyey in rasuulku yihi sal ly slam bada'a alislaamu gariiban wa sayacuudu kamaa bada'a gariiban fatuuba lilghurabaa xadiidkii muslim uu wariyey islaamku waa u bilowday isagoo gariib ah oo dadkiisu ay yar yihiin wuuna soo noqon doonaa suu ku bilowday gariib buu noqon doonaa fatuuba lilghurabaa janna waxay u sugnaatay ama geed jannaad wuxuu u sugnaaday kuwa qurabada ah ee qurbada dareemaya sharxii marka sheekh saalixan ku jirnay uu sharxaayey wuxuu leeyahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen haddii aad dadka guud ahaan aada fiiriso qurbada iyo qariibnimada dareenka la dareemayo qurbadu waxay u qaybsantaa qaybo waxaana ka mid a in dadkii muslimiinta ahaa ay gariib yihiin marka loo fiirsho dadka aan islaamka haysanin ila dadkaan islaamka haysana badane haddii qofku muslimka ahi uu gaalada ku dhex nool yahay oo uu mukhaalata ku sameeyo gariib buu noqonayaa qof ahalkiisii ka fog oo kaleu noqonayaa xataa yuusaban nin diinka si fiican u haysta ahaanine iska galabgalab ha iska ahaadee taasi marku waa qurbo guud waay midaasna hadda laga hadli maayuu leeyahay ee waxaa laga hadlayaa waa maxay waa qurbo gaar ah oo dadkii dariiqa toosnaa ku taagnaa ee sunnada haystay ee firqooyinka kala khilaafay qurbada ay dareemayaan baa laga hadlayaa hadda ee midda maaragta muslimiintii maalan duulal kale ku dhex nool ay dareemayaan oo kale laga hadli maayo alla wuxuu yidhi falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can ilfasaadi fi alardi ilaa qaliilan miman anjaynaa minhum ka mid ahaadeena qarniyaalkii idinka horreeyay adinka yacni ma ahaanina waay macnuhu lagama helin uluu baqiyatin ka mid ahaadeena kuwa maaragtay u saaxiiba fahm iyo caqli iyo khayr iyo fadli oo yanhawna dadkii ka reeba qoomkoodii ka reeba can ilfasaadi fi alardi dhulka in la fasaadiyo oo gaalnimo iyo shirki lagu fasaadiyo iyo in xuquuqdii alla lagu tunto oo macaasi lala yimaado laga heleena waay macnuhu lagama helina marka saas darteeda loo halaagay ilaa qaliilan minman anjeyna minhum alla uu yiri laakiinse kuwa yar oo kuwii aan badbaadinoo ayagaa ka mid ah kuwaasaa dadkii xumaanta ka reebay markaasaa sababtood lagu badbaaday sababtoo marka xumaanta dadka laga reebo dadka inay xumaanta ka joogsadaan way badbaadaan oo la halaagi maayo laakiin aqwaamta badankood saas ma ahayn duulalkii horreeyey badankood saas ma ahaynoo dad wanaagsanba ma haysanoo sharta ka celiya marka saxaabada rasuulka sal slam noocaas ma ahayn dadka khayrkay u sheegi jireen khayrkay maarata faafin jireen waana laga aqbali jiray saasaa muslimku uu ku badbaadaa marka muxuu ka mid noqon waaye qoruntii horreysay qarnina waxaa la yidhaahdaa waa dadka hal waqti isla nool sida rasuulku uu yidhi sal ly slam khayru nnaasi qarni dadka waxaa ugu wanaagsan dadka waqtigeyga haddaan jooga jooga saxaabadii buu ka wadaa waqtigii rasuulka sal sl noolaa min qablikum ulul baqiyatin maxaa laga wadaa buu leeyahy shaarixu ulul baqiyati waa kuwii ummadaha kale maaragtay ka horreeyey oo alla uu warkooda soo sheegay suuratu huud kusoo sheegay marka muxuu ka mid noqon waayey kuwo baqiya u saaxiiba oo caqlii fahm u saaxiiba iyo haysasho la haysto raadadkii ambiyada kuwaasoo yanhowna can ilfasaadi fi lardi dadka ka reeba dhulka in la fasaadiyo marka yacni dad noocaas oo kalea ma aysan haysanin oo badan sidaa darteed alla wuxuu yidhi ilaa qaliilan miman anjaynaa minhum kuwaas marka yari waa kuwa sunnada waa kuwa diinka saxdaa ku dheganaa marka kuwa diinka saxdaa ku dheganaa waa ay yareeyeen waa ay yaraayeen waay macnuhu marka yaraantani waa wax mar walba la socda dadka qurabada ah tilmaamooda waxaa ka mid a inay yar yihiin sidaa darteed yaa alla dadka badan wuxuu ku sheegay inaanay hanuun ku sugnayn oo alla wuxuu yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah ayadan waa suuratu ancaam ay ka mid tahay waxaana laga soo sheekeeyey gaalo mushrikiina oo waxay rabaan iska xarimayey oo wax xaaraana xalaal ka dhigayey marka dadka badankood haddii aad adeecdo yaa la leeyahay oo bani aadamkii ka mid ah dee dadka waagaas joogana gaalay ahaayeen oo dhunsan markaase waxaa lagu yidhi ha ateecin oo warkooda ha maqlin waxa ay kugu yeerayaan oo ah inaad cunto waxay waxa ay caabudayaan u gowracaan ama magacyo aan magacii alla ahayn ay maaragtay ku gowracaan haddii kugu yeeraan inaad cunto ha ka yeelin haddii aad marka warkooda yeesho yudiluuka way kaa luminayaan can sabiilillah jidka allay kaa luminayaan sidoo kale alla wuxuu yidhi wamaa yuuminu akharuhum billahi illaa wahum mushrikuun dadkaasi badankood alla ma rumeeyaan ilaa hadday rumeeyaanba shirkina waa ku daraan macnaha duulal kale alla la caabudaan oo qaarna asnaam bay caabudayaan kuwana maaragtay wuxuun ay caabudayaan alla ka soo haray qaarkood waxay leeyihiin alla walad buu samaystay oo owlaad buu leeyahay sida kirishtaanka oo kale iyo mushrikiintii qaarkood waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka badankoodu si kastood u dadaasho ma aha kuwa rumaynaya sidoo kale alla wuxuu yidhi wamaa aamana macahu nebiyullaahi nuux la jirkiisa ma rumaynin ilaa qaliilun kuwa yar moogi kuwa yar baa diintii ku raacay oo towxiidkii qabsado alla rumeeyey marka tilmaanta koowaad maxay tahay oo warabad ay leeyihiin waa inay yar yihiin sidaa darteed xadiid maarata musnadka ku jiray imaam axmed musnadkiisii kutubo kalena lagu wariyey rasuulku sal ll slam wuxuu yidhi naasun saalixuuna kuwii warabada ah markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi waa naasun saalixuuna waa dad wanaagsan qaliilun oo yar oo fii naasin suu'in kathiirin dad xun oo badan ku dhex jira man yacsihim kuwa warkooda iska diidaaya yaa akharu minman yutiicuhum ka badan kuwa warkooda yeelaaya oo xaqii ay dadka ugu yeeraayeen qabsanaaya sancaani wuxuu leeyahay marka maxay ku dhacday in macnaha dadka badankood aysan ateecin sababtoo qowmkoodiiba waxay ku tilmaaman yihiin tilmaamihii dadka wanaagsan oo qurabada ay lahaayeen wax khilaafsan bay ku tilmaaman yihiin marka in la ateeco ma qabaan ile dad xun bayba u arkaane waxaa laga hadlayaa buu leeyahay dadka sunnada ku dheggan ahlu xaquna sidooduba kama zuulan inay qurabo yihiin wakhti kasta tan iyo markii adduunkan ay bidcadii ka buuxsantay iyo in maaragtay madaahib loo tacasubo ama caqadiya ama maaragtay camaliya oo xaqi khilaafsan marka kitaabkiisa tanwiir la yidhaahdo oo aljaamic sagiir ku sharxaayo yuu warkaa ku sheegay sheekh saalex wuxuu leeyahy wadaadka kitaabkan sharxay laakiin qiladaas la sheegayo iyo yaraantaasi ma tilmaan kaashif ahaa mase waa tilmaan yani macno cusub bilaabaysa jawaabtu waxay taagu leeyahay waa waa tilmaan kaashif ah oo wax maaragtay jiray uun muujinaysa macn- macnaheedu marka waa maxay sifada kaashifada ah maxaase u dhexeeya wasfiga kaashifka iyo wasfiga maasiska ah wuxuu ku leeyahy wasfiga kaashifka ah ee, ma ahan cumdo ma ahan buu leeyahay oo lagu garanayo iyagii yani dad kasta oo afkaar leh oo iska yar macnaheedu maaha inay ahlulxaq ay yihiin sidaa darteed shubhadaas dadka qaarkood iyo ka muuqato iyagoo baatil ku taagan yaa markay arkeen inay yar yihiin ayay isu qaateen kuwii la sheegaya inay yihiin marka waxay leeyihin xaq baan ku taagannahay marka mutashaabih bay soo daliilsadeen iyo was- wasfigan hadda oo qiladan iyo yaraantaani waa wasfi kaashif ah maaha maaragtay macno cusub bilaabi maayo oo rasuulka sal l sl markuu khawaarijtii sheegay in calaamooyinkooda ay ka mid tahay oo calaamadoodu ay tahay attaxliiqu siimaahum taxliiqu buu yiri waa timaxiirid iyo calaamo u ah marka wasfigaasu waa wasfi kaashif ah maxaa yeelay qof kastoo madaxiisa xiiraahi macnaheedu maa inuu khaarijiya laakiin waa tilmaan ay ku caddaanayaan duudub ahaan kuwaas khawaarijta oo laga hadlaayay iyadoo haddana tilmaamo kale ay la jiraan marka yaraantii waa wasfi kaashifa buu yidhi oo qorbadu ay leeyihiin sababtoo ah hadday badan yihiin oo dadka iyaga khilaafsan ay yar yihiin qorbo laguma magacaabeen ile qariibku waa markuu qofku yaraan dareemayo tilmaantaas koowaad marka waa maxay waa inay yar yihiin tilmaanta labaadna waa maxay inay sunnada ku dheggan yihiin marka ummaddu xumaato sidii xadiis ku jirtay ana nabiya sal ll slam qaala inuu yidhi almutawasiku bisunnatii cinda fasaadi ummatii lahu ajru shahiid qofkii sunnadayda ku dhega marka ummadaydu ay xumaato oo sunnadii ka fogaato wuxuu leeyahay qof shahiida oo dagaalkii gaalada lala dagaalamayay ku dhintay marka sheekh albaani xadiidkan waa daciif buu yidhi oo silsilada buu ku tadciifiyey laakiin wuxuu yidhi waxaa kaaga filan xadiidkan oo booskiis kuu gelaya xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen oo isagu sheekh albaani uu tasxiixiyey silsiladay meelo kalaba oo ahaa inna min waraa'ikum waxaa idinka dambeeya oo imaan doona ayaama asabri maalmihii sabarka lilmutamasiki fiihinna yowmaidin bimaa antum calayhi ajru khamsiina minkum qofkii haysta maalmahaas laga hadlaayo xaalku uu adag yahay qofkii haysta waxaad adigu ku sugantihiin hadda oo diintii saxda ahayd ah wuxuu leeyahay konton adinka in kamida ajarkooda kaluu leeyahay marka sunnada la qabsanayaahi waa sidee sunno sideeda waxaa la yidhaahdaa waa magac kulmiya wixii rasuulku sal l slam uu ku sugnaa oo xaalada ah ama caqiida ha noqoto ama cibaada ha noqoto ama mucaamalaad ha noqotee marka sunnadii gaarka ku ahayd hudaa ma aha sidaa darteed ahlu xadiidku asalkaas waa ay ku baraarugeen markaasay kutubtii caqiidada waxay ku magacaabeen kutubu sunna iyagoo asalkaa ilaalinaya sababtaa qofkii sunnada ku dheggan waa fadligii buu helay qofkii sunnada qabsada dadkuna ay markaa khilaafeen qariib buu noqdaa taasaana dhacday sababta ahluxadiidka iyo ahlu sunnadu wakhtiyaa soo maray ay aada qariib u ahaayeen oo imaam axmed wakhtigiisii qarnigii wuxuu noolaa saddexaad buu noolaa bilbilowgiisi qariib buu ahaa oo ahlu sunnadu qarnigii saddexaad iyo qarniga afranaad sidoo kale qurabay ahaayeen gaar ahaan markii ay soo baxday dowlad gaala ah oo cubaydiye la dhihi jira shiicanimo iyo waxbay sheegay jireen oo bani aadan caabuda laakiinse maxay ku leeyihin anagu ahlulbeyt aan raacsanay ku leeyihiin beenay sheegayaan marka waa nimankii faatimiyiinta la dhihi jira oo ay ku dh- laba boqoloo sano ku dhowaad haystay maaragtay masar iyo galbeedkaas afrika iyo soo gaaray xataa maaragtay eh, waddamo kale oo shaam iyo xataa xukumi jira dhib weyn baa ka dhaca dad baa soo baxay buu leeyahy marka suufiye iyo muctasile iyo ashaacire iyo oo bidcooyinkoodii dadka ugu yeerayo ahlulxaqii iyo marka dadka sunnada ku dheganaa waxay noqdeen warabay noqdeen marka duulalkaas loo fiiriyo meeshan uu leeyahy rasuulka sal l slam almutamassiku bisunnatii kan sunnadeeda qabsada waa tilmaan muhima taas qofkii sunnada qabsada ee maarata goosdambeedka ku qabta ee ku sabree u dulqaata wuxuu mudan yahay inuu qurbadaas laga sheekaynayo soo galo oo ajarka shahiidka leh oo maaragtay jannada helaya dadku waa khilaafaani tilmaanta saddexaad ay leeyihiin qurbadu waa maxay dadka warkooda diida yaa ka badan dadka warkooda qaata taa waxaa laga fahmayaa inay dadka xaqa ugu yeeraan oo iyagu sunnada haba ku dheganaadaane ma dhahaan dadka shaqo kumalin annagu annaga uunba iska toosnaanayna dadkana meesha ka dhacaan ka dhacaan ma dhahaan ee dadkay khayrka ugu yeeraan marka ugu yeeridda waxay keenaysaa haddee dadka qaarna inay warkooda qaataan qaarkoodna ay diidaan laakiin markii dadkii diidaayay oo aan warkooda qaadanaynin yaa badan marka dadka sunnadii ugu yeeraan iyagu marka qaarkood qoraallay samaynayaan marka qaarkood maarata hadal bay samaynayaan dooda iyo wax noocaas oo kalaa dhaca mararka qaarkood marka qaarkood qofkii maarata waad la saaxiibaysaa markaas tartiib wax ugu sheegaysaa dacwadu waa marka waa mid guud waa hadduu marka qoraal ahaan dadkii khayrka ugu yeero waa qofkaas waa qof daaci ah oo sunnadii dadka ugu yeeray hadduu la hadlo dadkii waa daaci hadduu maaragtay la saaxiibo oo uu tartiib wax ugu sheeg sheego waa daaci hadduu xataa isagu si fiican diintii u qabsado oo dadku ay ku daydaan iyada lafteedu yani ficil ahaan iyo wixii uu samaynaayay iyo falkiisii yaa lagu dayanayaa oo dacway noqonaysaa yuusaba hadlina marka qurbada la sheegayaahi waa wax maaragtay nisbi ah waa relative waxay dhahaan oo waqti bay maaragtay qurbadu ay jiri kartaa waqti ayay jiri kartaa qurbadu waqti kalena ma jirayso ama meel bay qurbadii ka jirtaa meel kalena kama jirto oo meelaha qaarkood yaa dhulku meelaha qaarkood dhulkii ka mid a yaa diinka uu qariib ku noqdaa oo qofkii diinka ku dheganina uu la mid yahay sidii qof dab dhuxula hayoo kale gacanta ku haysta markuu yani weesada maalan uu la imaanayo iyo salaada iyo dhib buu kala kulmayaa sidoo kale kutoosnaanti ku toosnaanayo diinta oo wixii xalaashaa uu xalaal u ictiqaadinayo xaaraantin uu xaraam ka dhigaayo lafteedu waa arrin adag uma sahlana dhinac kasta marka mushkila ka haysata sidaa darteed qofkii wakhtigaas maalmahaas sabarkoo la sheegaayo oo iska hadda waqtiyada dambeeyey caalamkan ka mid a ku dhega diinkiisa wuxuu la mid yahay qof dhuxul dab ah gacanta ku haya oo kale qurbada marka khaaska ahi meelaha qaar bay ka dhacdaa meelaha qaarna kama dhacdo sanooyinka qaarkeed sanooyinka qaarkood baa qurbadu dhacdaa qaarkoodna ma dhacdo laakiin qurbada caamka ah ee meel kasta gelaysa ee wax ka badbaadaya aysan jirin hadda hab ma jirto waqtigan hadda aan joogno taas lama gaarin weli meeshan rasuulku sal slm uu yidhi wasayacuudu kamaa bada'a gariiban islaamku waa soo noqon doonaa siduu u bilowday inuu gariib yahay qurbadii kama dambaysta ahayd baa laga hadlayaa oo dadkii oo dhan dhulka ku noolaa ay wada noqonayaan kuwa dhunsan wuxuu leeyahy marka shiikhu kitaabka sharxay qofka aan beledka islaamka meel ka baxsan u safrin garan maayo nicmada diinka iyo nicmada maaragtay qurba la-aanta laakiin qofkii safroo meelo kala gaara wuu dareemayaa qurbadaas sida uu macnaha u labisan yahay siday u labisan yihiin maaha waxbaa ka muuqda isagoo hadduu maalan gar leeyahay oo kale iyo wax noocaas oo kalea iyaguna kuma dadaalaan waxaas wax uu samaynaayo waxaan ahayn bay samaynayaan iyaguna siduu u fekeraayo sidaan ahayn bay u fekeraayaan marka wuxuu dareemayaa wax walbaba inay kasoo horjeedaan xataa dadka qaarkood islaamka sheeganaya ama xataa ay dhici karto islaamkan dadka ugu yeerayna inay yidhaahdaan iyo xoogaa dhexdooda qurbo ku dareemaya ila waa uu ka duwan yahay marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu naftiisa la jihaado dadkiina xaqi ugu yeero allahna marka dhibka u sheeganaynaa buu leeyahay laakiin beledada maaragtay sunnadu ay ku xoog badan tahay iyo towxiidku qofku wuxuu dareemayaa in diinku uu sarreeyo oo uu muuqdo uu xoog leeyahay sunnadii towxiidkii iyo xalaashiioo xalaal loo arko iyo xaaraantiio xaaraan laga dhigo yaa asal ah beledkaas towxiidka iyo sunnada wax dhibana kala kulmi maayo inuu xalaashii xalaal ahaan u arko xaaraantina xaraam ahaan u arko wax maaragtay xaraja dareemi maayo inuu maaragtay diintii saxdahayd ku dhaqmo oo cibaadaadkiisii uu muujisto marka waa nicmo weyn yuu haystaa qofkaasi laakiin qofkii safra oo bilaadda islaamka ka baxa oo gaaladaasi u safra yaa farqiga u dhexeeya buldaanta kala garanaya taasi marka waa qofkii ragga ahaa wixii ku saabsanaa ee balka waran ciddiisii iyo ahalkiisii iyo xaaskii iyo ilmihii balka waran hadduu marka uu meel maaragtay gaalaa uu ku nool yahay xaggay wax ku baranayaan waxay baranayaanse maxay tahay dadka marka dalalkaas galbeedka ku nool ama xataa dalalka bariga ee macnaha aan diinka haysan ku nool dhibkaas weyn baa haysto sidaa darteed buu leeyahay shiikhu nimankan reer galbeedka ahi marka qaarkood waxay sameeyaan taxliilaad wax la yidhaahdo iyo inay maaragtay wax la faguraan waxay marka aada uga baaraan degeen oo ay maaragtay u baareen mowduucan dadkii in maaragtay ay u soo qaxaan dhinacooda muslimiin fara badan dhulkoodii bay ka soo qaxeen waxayna degeen dhulalkaas reer galbeedka sida faranse oo kale afar milyan oo muslima ku noolaa la yidhi macnaa waa tiro ahaan qaarkood waxaa dhici karta xataa inaanay muslin ahayn laakiinse tiro ahaan saasa loo tiriyaa wayna aqbalaan iyagu haddii gaalada rasmiga ahayd ay yihiin waddanka haysatay sidoo kale yani ingiriiska oo kale cadad fara badan oo muslimiin ah aada degan jarmalka maraykanka marka wuxuu ku leeyahay yani say marka dadkaa yani faraha badan u aqbaleen iyadoo gaaladu aan garanayno inay islaamka necab yihiin waxay leeyihiin buu yidhi annaga maqsuudkeennu hadda ma ahan dadkan na hor jooga hadda wakti baa imaan doona ay dadkaanu iska dhiman doonaan laakiin danta aan leenahay waa maxay waa ilmaha ay dhaleen sababto ilmahaas ay dhaleen gaaladii buu maaragtay iskoolkii la xaadirayaa oo kala qayb qaadanaya subaxdii ilaa galabtii laga gaaro bulshadaasuu ku dhex jiraa qofka noocaasoo kalea marka dareen islaami ah suu u yeelanaa marka masaladu waa masale aada u weyn qofkii marka ee garanaya nicmada alla uu galay diyaarta islaamka markuu joogo alla ayuu aada u mahadiyaa wuxuuna ku dadaalaa sidii khayrkaas u baaqi noqon lahaa oo dadkii muslimiinta laftoodii in khayrkii loogu yeero oo macruufkii la faro oo munkarkii laga reebo oo samafalkii iyo taqwadii laysku kaalmaysto fitnooyinka iyo maaragtay harjiga iyo qatliga iyona laga fogaado iyo iskhilaafka waa asal weyn buu leeyahy arrinkaasu allaan kaalmaysanaynaa waana in maaragtay wixii khalad ahoo jiro la saxo oo wixii laga bedeli karo laga bedelo iyadoo dariiqii sunnada loo maraayo xikmad allana waa mid iska soconaysa mar walba oo aan maaragtay la baajin karin wabillahi towfiiq